wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowladda jubbaland ay u heliyaan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee maamulka degmada kismaayo ayaa si diiran ugu soo dhoweeyey magaalada kismaayo wafdi qurba joog ah oo ay u yimid inay maalgashi ku sameeyaan deegaanka haddaba waxaa si wada jira soo dhoweynta kadib ee warbaahinta ula hadlay wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowladda jubbaland iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha jubbaland iyagoona soo dhoweeyey wafdigan una sheegay in loo baahan yahay in deegaanka jubbaland ay ka banaan yihiin fursado badan oo maalgashi soona dhoweynayaan warshadaasi aan ka faa'iidaysan doono reer jubbaland warshadaasi ay qashinka na aafeeyey inay naga qaadaan oo haddii ay kasoo kasoo dhaliyaan waxaa weeyaan gaas iyo maxaa weyn layrka labada warshada dhali doonta marka aad aan soo dhaweynaynaa aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa wadanka horta waa wadankiini wadankiina labaad waaye jubbaland waa safe xagga nabadgelyada maasha allah waa safe taasna waxay ku imaatay wadajirka jubbaland iyagoo isku kalsoon marka waxaan idinku soo dhaweynayna waddanka inuu safe yahay la maalgelishan karo wax walba la keeni karo inay idinkaa ka faaidaysataan annagana ka faa'idaysano sidaa la socotaana dee wadankii marxado badan uu soo kala maray xaaladiina waad la socotaan ina gabaal u noqono marani annaga waxaan diyaar doonahay inaan yani idin soo dhaweyno waxaad aad doonaysa inaan idila qabano weliba annaga aan igu xirin wax shuruuda aan igu xirinin aan idin soo dhaweynayna marka wax meelahaas aad ku haysaan norway iyo meelaha sweden ba dhalinyarada reer jubbaland oo gadaashana fadhiyo
maanta inaan soo dhaweyno tiimkii tiimkan oo reer norwejiana gabadha xildhibaanada ah ee anfac amal iyo saaxiibadooda norwejianka ah oo ay wada socdeen gruubkan oo ayaantanba xidhiirku uu noo socdo aan wada hadlaynay niyaddana ku hayay inay kismaayo yimaadaan oo soo booqdaan reer jubbalandna ku soo kordhiyaan fikar cusub oo ku saabsan in biogas warshad ah halkan laga furo qashinkii aynu ka maaranay ee halkan yaalay in la inooga sameeyo energy cusub oo electricity iyo gasba laga hagaajiyo haddii aan laydmo tiimkani wadamo badan bay soo mareen labaatankii bisha yimaadeen nairobi markaa nairobi maalmo ku mashquulay reer nairobi a qabsaday markii dambena iyagoo halkaa jooga saldaaradda cummaan baaba usoo dirsatay invitation oo nalaga inaynu uga soo noqon waayeen cabsi abaan na gashay marka reer garowe iyo reer muqdisho oo hore ay xiriir u lahaayeen barnaamijkan la wadeenna qoladiis dhaxaada kusoo biirtaan nahay ee maxaa la yidhahda dal gudihiisa ah